cabdullaahi dr si ay ku bilaabatay afhorimayeesan iyo maamulkii gobolka oo dadka ay doorteen oo in waa la bedelo la yiri oo idna etoobiya ay musaafuriyeen saraakiisha oo markii dambena ay dad gacan kurinaysa ay keeneen yidhahan ayaga mas-uuliyinta ku wareejinayna dadkana ay ka banaan baxeen ay diideen inta waa la socotay waa malaynhaya intii hore waa la socotay marka arrimihii ayaga ahaa fafaalaoodina haddana soo noqday meeshan waxaa joogay ninkii ku-xigeenka u ahaa axmed madoobe cabdullaahi sheekh ismaaiil fartaag iyo iyo iyo niman xildhibaano maamul goboleed juba ah oo maamulka inay kii cusbaa inay meel mariyaan u joogay waxaa kaloo joogay nimankii maamulkay bedelhayaan la yidhi ba ayagana magaalada dhex ka joogay marka arrimaha waa lasii mari lahaa ethoobiyankana waxay jeclaayeen si kastoo wax lagu meel marin karo dadka cusub ee ayaga wateen oo leeyihiin waa la shaqayn karnaa oo nasib daro inay dadka ayaga soomaaliyeed kala falilaan oo yidhahaan qaar baan la shaqayn karnaa qaarna lama shaqayn karno si kastoo ha ahaatee dadku waa ku diiday mar shalayta waxay sameeyeen wax u eg beelootus ama wax la odhan karo booga qaayun oo macnaheeda maxay tahay fartaag iyo nimankii la socday xildhibaanadii maamul goboleedka juba nimankii maamulada inay bedelaan loo soo diray oo ahaa gacan kuribiskoo dadku diidanaayeen oo isku horimaadka hore ka dhacay labadiiba intay soo kaxeeyeen ciidamada etoobiya oo horeyna afartan ciidamo oo hubaysan ka dhigeen gadaalna ka dhigeen iyo magaalada dhexmarsiiyeen faris magaalada magaalada ay dhexmarsiiyeen garbaari dadka arrinta iyadeed aada buu uga xumaaday waxay u arkeen inay tahay abuse ama kutakrifal awood oo ah dadkaan ya anagaa dadka iyaga oo wadanaa ayagaana meel marin doonaa baa loo arkay garta
si ayada ahayd bu banaan baxa ka dhaca maanta oo dadka leeyihi waa diidanahay maamulka iyaga annaga xadila maamulkaan dooranaa noo joogo haddii la bedelaya annagaa beddelayno diin lay gacan kuridiisa in etoobiya noo keento lagulama qasbi karo lagulama gulaamin karo halka erayadaas ku hadlayaan dadka adigu hadda garbahare way joogtaa aniga garbahare joogaa bil iyo xooga habo ka waran bal eh, mudaharaadka qaabku u dhacay sharaxaad naga sii mudaharaadka wuxuu ka- u dhacay meel magaalada bartamaheed oo argada la yidhaahdo ayay dadka isugu yimaadeen dumarka dhalinyarada dadka ururada bulshada yaa horseed u ah hormud u ah ayay isugu yimaadeen calanka weynaha jamhuuriyadda ayay ku duubeen argadi oo calan aada u weyn oo calanka jamhuuriyadda de waxayna ku ku qaylahayaan ereyada kuu sheegay maxaa ka jira shalay magaalada in laga taagay eh, calanka maamulka ee jubba ee axmed madoobe hogaamiye waxna kama jiraan waa waa laga yaabaa inay meel ayaga isu yimaadeen waxaa ka qof wata uu suurtagal yahay markay ayaga isu yimaadeen ama shirhayaan laakiin calankaas lagama taagin jamhuuriyadda mana ogola dadka adinku waxaad rabtaan maxay yihiin annaga waxaan rabna waa cad yihiin annaga waxaan rabna waxaa weeyo dadka xadgudubka in laga daayo dadka ayaga xawile madaxdooda inay doortaan awoodii laga qaaday dawladda dhexe oo madaxweynaha soomaaliyeed gobaratoore uusan magacaabi karin oo gud- eh, wasiirka arrimaha gudaha oo guddoomiye deg uusan magacaabi karin awoodii dadka loo celiyey dadka loo soo celiyey dadka xaqule xildhibaan baan ahay xoogaan baan u ahay soog si uu qoran yahay iyo xeer hoosaadka sida lagu soo xulaanayo madaxda deegaanada iyo gobolada waxaa weeye in loo sameeyo consulas kow iyo labaatan ah consuladaasna ay soo dhisaan ay dadkaas ay guddoomiye degme iyo guddoomiye ku-xigeen doortaan maamulkii gobolkana sidaas lagu dhiso oo intay isugu yimaadaan degmooyinka oo dhan magaalada magaalo madaxda ah example midkaan hadda garbaxare oo kale ay isugu yimaadaan lixda degmo oo gobolka ay ku doortaan sii dhexo oo guddoomiye gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenka habkood maamulka lagu dhisahayo oo ay ka caawinahayaan xildhibaanada kasoo jeeda deegaanadaas waa sidaas weeye maamulkii laga qaaday marka madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha axmed madoobe oo shan kilomitr oo ah kismaayo joogo aan soo gaari karin meesha la yidhaha goobweyn xaggana aan cabdalguro la gaari karin xaggana badda ka saaran tahay dadkii soomaaliyeed oo ku dhex noolaa intaasna uu ku gabofaray oo argagax ay ku nool yihiin iyo torture iyo guridumin iyo barakicin xaq uma leh in garbahaari maamul usoo magacaabo saraakiisha etoobiya oo sabab kastaba ha ku dhacday ee axmed madoobe u hiilinaysana ay tidhaahdo soo qor warqad annagaa ku shambuleyneyne waxaan diidanahay saas wey annaga awoodda dadka kale dadkeena usoo noqonaysaa xaq uma leh inuu soo magacaabo wixii asaga madaxweynaha inuu asaga magacaabo ka reebay baa ka reebay asna inuu soo magacaabo
Een, canjeex eh, ninka la yidhaahdo ee ee etoobiya iyo axmed madoobe ay wataan iyo maxamed cabdi kaliil waa laba nin oo ilmo adeer ah marka een, maxay ku kala duwan yihiin haddii kanu kii hore idiin bedelo maxaad ku diideysiin marka kala gadisa marka ay ku yidhahdeen baa kala gadisa annaga ma aha preferensigaya ama kala doorbiidda ma aha ashkaas waxaa weeye xabka weeye maxamed cabdi kaliil shalay waa la doortay berrina waa la bedeli karaa laakiin habkii lagu bedeli lahaa waa midkaan kuu sharaxay ma aha inay amdeer qof soo qaado oo lasoo import export gareeyo sagaal etoobiyaana uu keeno imanka waxaa kurinaysa gaaruu soo saaray gabdhaha in guriga kusoo xareeyo yidhaaha waan badan hayaa kaniga waa qabanaya saa wey midaan diidan maxaa ka jira warar baa sheegaya mudaharaadku inuu dhacay ee ka gadaal markii ciidanka etoobiya inay isku dayeen in ay baadigoobaan maxamed cabdi kaliil guddoomiyaha gobolka gedo si ay u qabtaan maxaa taa ka jira warkaasu sidaas uma dhicin waan kuu sheegaa umalaynayaa shalayto in ay dhoolatus ama badaqaawo wax la yidhaahdo ay sameeyeen oo jidka jeebka faris magaalaha ay marsiiyeen fartaag iyo maamul gudoomiye iyo iyo xildhibaanadii maamul goboleedka jubbaland la socday iyo nimankii usoo loo soo bedelay maxmudada soo bedelay lahaa oo gacan kurinska ahaa ee dadka uu horey u diiday oo mar rabna uu yidhi ciidamada etoobiya ay soo galbiyeen afartanna horey ka dhigeen afartanna gadaal bay ka dhigeen ciidan sideetan dhan oo ku hubaysan oo etoobiyaana oo etoobiyaana qoryahan otomaatig ku hubaysan baa jideedka marsiiyey marka waxaa loo arkay waana arkaysaan anaga dadkaan wadano waana waana ku qasbaynaaba dadku u arkay intaas way wax ka mudaharaadayaan dadka waxaad la socotaa wasiiro badan oo shisheeye keenay xildhibaanaan badan oo shisheeye keenay madaxweyneyaal badan iyo ra-iisul wasaareyaal badan oo shisheeye uu keenay in soomaaliya ay ka shaqeeyaan sideed marka isugu dayeysaan in aad diidaan etoobiya ninkay rabto in garbahaaray gobolka gedo uu madax ka noqdo
aad bay umaasan tahay arrintaas inaa xusto horta waxaan kuu sheegayaa annaga damiirka ma iimaha ma iibsanayno etoobiya hadday taangiyo iyo qoryo badan ba wato ayaday u taallaa annaga waxaan u aragnaa waxay meesha ku joogta waa main daydka kontraata ay soo gashay haddii ay kaas ku xadgudubtana waxaan qabaa sharciga u dhigan dadka soomaaliya ay kusoo gashay xadgudub ku tah oo ku mushaar qaato oo kontraata ku haysatay xadgudub ku tah marka annaga ma yeelayno hebel baa lagu soo magacaabay recommendation etoobiya hebel baa lagu diiday wax macnaha ana nooma samayn hayaan annaga waxaan leenahay waxay ku xasabeeyeen waa dambigay galeen qaranka soomaaliyeed dhaartii ummadda soomaaliya ay u dhaarteen bayna ku xadgudbeen baan leenahay